golaha midowda musharaxiinta waxa uu caddaynayaa in haba yaraatee wax wada tashi ah aanaan lagala yeelan war murtiyeedka kasoo yeeray ama ka soo baxay guddoomiyaha golaha shacabka sidaa awgeed midowda musharaxiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxa ay si buuxda u qaadacayaan war murtiyeedka maanta uu soo saaray guddoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka sheekh aadan maxamed nuur madoowe kaasoo uu ku sheegay inuu dib u dhigay shirkii dib u heshiisiinta ahaa ee loo madlanaa inuu qabsoomo ka hor sagaaliy tobanka decembar ee labada kun iyo labaiy labaatanka waxaa nasiib darro ah in maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu weli wado agajuglayn iyo ku-tagrifal awoodeed taasoo lagu beegsanayo musharaxiinta iyo siyaasiyiinta kala gedisan ee ka soo jeeda ama ka aragtida duwan maamulka koonfur galbeed taasna waxaa daliil u ah in maalintii shalay ahayd gegidda diyaaradaha magaalada baydhabo waxaa lasoo dhoobay gaadiid dagaal iyo ciidamo hubaysan si loo baajiyo duulamaadyo la filayay in musharaxiin iyo siyaasiyiin kasoo jeeda koonfur galbeed ay ku tagaan magaalada baydhabo ciidamadaas oo laga soo saaray furimaha ama jiidda hore waxayna sababtay ciidan soo saaristaas inay gacanta dowladda ay ka baxaan deegaanada daynuunay iyo goofgaduud buurey oo ah labo deegaan muhiim u ah sugidda amniga magaalada baydhabo